bishii toddobaad afar iyo labaatankeedii maxaa ka dhacay xarunta gobolka banaadir waad xasuusatiin soo maa waxaa ku dhintay guddoomiyihii gobolka banaadir duqii magaalada muqdisho ha ku dhintay waxaa ku dhintay toddoba agaasime ayaa ku dhintay saddex guddoomiye degmaa ku dhimatay waxaa la sheegay hay-adaha amniga iyo kuwa baara dhacdooyinka waxay sheegeen agaasime ka mid ah agaasimayaashii inuu isqarxiyey markaan anigu imid kadibna agaasimo kale ayaa hay-adaha sirta ay ay soo heleen xogtiisa waa la qabtay baaritaanka markii la geliyeyna waxaa la ogaaday inuu isaguna howlahaas oo kale u joogay meesha uu fuli rabay kadibna waaba qirti wadooyinka waa xiran yihiin waa dhanba waddooyinka waa xiran yihiin laakiin aniga shaksi ahaan rabitaankayga ma ahan hal maalin inay xirnaato waxaan imaan karaa su-aal ah adaa ka madaxehe haddii aadan raalli ka ahayn maxay u xiran tahay su-aashaas imaan kara saas maano okay waxay u xiran tahay dhibaato ku saabsan xagga amniga go-aanka madaxdu ay qaadatay marka waxa waaye intii la dhammaan lahaa hee hala dhibtoodo in la dhammaado in la dhib